bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeen arbaca ay sii baxayso khamiisna soo geliyeyso taariikhduna ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha januari labakun afar iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan haddii eebbaweyne laga helo waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo si adag kaga dooday hindi sharciyeedka naafada soomaaliya xildhibaanada qaarkood ayaa kulanka golaha shacabka maanta hadalla isweydaarsaday iyagoo sheegay in hindi sharciyeedkan uu muhiim yahay lana baahan yahay in la ansixiyo barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxa uu soo dhaweeyey gogol uu madaxweynaha puntland sicid danni u fidiyey madaxda soomaalida si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee dalka barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan haddii eebbaweyne laga helo waxaana ka mid noqon doona golayaasha wakiilada guurtida oo heshiis ka gaaray xeerkii doorashooyinka barnaamijkan kusoo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgallada al-shabaab ka dhanka ah ee dalka ka socda ayaan sidoo kale soo qaadan doonaa u diyaargaroowa barnaamijka wareegga wararka dalsan ra-adiyaha dalsan ee muqdisho ayuuna si toosa idinkaga imaanayaa
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayou dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aan ku bilowdo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu soo dhaweeyey gogol shaah uu fidiinayo madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani ee ku aadan madaxda soomaaliya si loogu wada hadlo arrimaha masiiriga ah ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo qoraal soo dhigay mareegtiisa barta facebooka uu ku leeyahay ayaa waxay u dhignay sida tan waxaan soo dhoweynayaa gogasha uu fidiyey madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi dani xilligan uu dalku waajahayo xaalado culus oo ay ugu muhiimsan yihiin amniga arrimaha dastuurka qaabdhismeedka dowladnimada midnimada iyo madax bannaanida oo u baahan wadatashi iyo wada shaqayn waxaan rajeynayaa in gogoshan ay qabso- gogoshaas qabsoomi doonto ra- een, madaxda kasoo qaybgashana kasoo saari doonaan go-aano dhaxalgal ah oo dan u ah guud ahaan dalka soomaaliyeed iyo dadkiisaba ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka sheekh shariif sheekh axmed waxa uu yahay madaxweynaha madaxweynihii hore ee soomaaliya isagoona sidoo kale sheegay in gogashaas ay tahay mid muhiim ah dhanka kale dagaalka ka dhanka al-shabaab weli waxay ka socdaan qeybo fara badan oo kamid a gobolada dalka iyadoona al-shabaab maalin kasta laga dilo horjoogayaal iyo xubno ka tirsan iyaga howlgalladii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay gaar ahaan jeexjeexa caad baydhabo iyo magaalooyin kale waxaa al-shabaab looga dilay hogaamiyeyaal iyo horjoogayaal salsare oo iyagu ka tirsan howlgalladaas waxay ahaayeen kuwo xoogan waxaana si wadajir u fulinayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa beesha caalamka oo iskaashanaya ee saaxiibada caalamiga ah al-shabaab howlgalka ka dhanka ah weli waa uu socdaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladiisa waxaa ka go-an in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab lasii wado si looga saaro deegaanada iyo degmooyinka kale ee ku harsan gacantooda xasan sheekh qorshihiisu waxa uu yahay bilaabidda wejiga labaad si rasmi ah in looga bilaabo deegaano iyo degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolada dalka si al-shabaab looga saaro deegaanadaasi barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysaneysaan markan golayaasha wakiilada iyo guurtida somalilan ayaa waxay heshiis ka gaareen xirkii doorashooyinka shir jaraa'id ayay warbaahinta u qabteen iyagoona sheegay in heshiis rasmi ah ay ka gaareen arrintaasi golayaasha waxay ka hadlayaan arrintaas iyagoona siyaabooyin kala duwan u sharaxay heshiiskaas ay gaareen golaha wakiilada iyo guurtida somalilan
gudoomiyihii golaha guursiga ama go- ama odaygii baarlamaanka Een, halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii xildhibaano ka soo shaqeeyey s- oo ka soo wada hadlay sidii een, loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoogaa iyadii laysku maandhaafsanaa ee beryahan baa golayaasha dhex yiillay Een, waxaan kaloo salaamayaa een, jamhuuriyadda somalilan dadweynaheeda oo beryahanba laga yaaba inay dhegta u taagayeen waxaa naga soo bixi doona waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen arrimaha iska afgarteen isafgarad laga gaadhay hawshuna ay dhan tahay odaygaan uga baxayaa inta kale sidaa guddoomiye yaasiin xaaji maxamuud uu idiin sheegay wixii safgarawshawaahe maalmahan dambe ayna soo dhex galay ayaannu iska aragnay labada shirguddoon iyo odayaal kaleba oo labada gole ah arrimahaasuna sidaa odayguba yidhi isafgarad iyo iyo wanaag bay noogu dhammaan Een, ilaahay in waxaan ku ducaynaynaa ilaahay inuu sida roon ina waafajiyo mar walba inuu ina hago ina hago danaheenna inagu hago isagoo inoo dul qaadanaya oo walba ina abuuray ilaahay dalka iyo dadkaba haynoo nimceeyo haynoo barakeeyo howlaheennana aynu iyo shacab weyna aynu sidaa niyad samidaa iyo isagbarashadaa inaynu howlaheenna qaran ahaanba ku qabsanno waa mahadsanti waayo gudoomiye maxaad maxaad ku heshiiseen gudoomiye maxaad ku heshiiseen kama kama jawaabayna taa
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hannaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaada gataa horarkaama dafee dahabshiil baan ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegana hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtib waa yaalaa bakhaarkii tagtib maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtib jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
aryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaa iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simikarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada hay'adaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka daahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay motooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof samteel watoo qof u baaqaayo uma jeedid ugu dambayntii ku subax shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaayee islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka indunesia oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oy kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale u-
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxay ka doodeen maanta inta sharci haydka naafada soomaaliya qaar kamid a xildhibaanada ayaana dood adag yeeshay iyagoo siyaabooyin kala duwan intii sharci haydkaasi kaga falceliyey xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kulankoodii caadiga ahaa ayay maanta lahaayeen waa kuwan qaar kamid a xildhibaanada golaha shacabka oo arrimahaasi ka hadlaya
wasalam. Een, halkan waxaan ka salaamayaa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh een, guddoomiyihii hore golaha shacabka maxamed mursal iyo saxaafadda iyo dhammaan waan salaamayaa halkan dad ku sugan waxaan rabaa inaan hadda hadalkii la dhahayo ugu dambeeyo lama qaybinin horta sharcigan waxaa la qaybiyey een, oo akhrinta labaad nagalisii annaga labaatankii bishii koowaad laba kun labaatan iyo afartii saaka aniga xaafaddeedan ka soo qaatay waa haysta gurigu ii yaalay marka waxaan rabaa qofkii iloobay iyo qofkii maalintaas aan jooginba waxa waaye marmarsii kale ma noqonayso waxaan rabaa aniga dhowr shay dadka waxaan rabaa horta in la iska daayo heblow jeeri iyo een, ilay iyo lugey iyo gacmey naanaystaas horta waxaan rabaa in la joojiyo bataatan waayo taasaa waxay keenaysaa faquuqa la sheegaa waa taas oo rasmiga ah waayo qof adig kula mid ah oo nool oo bili aadan ah waaye een, sharcigan sharci fiican waaye oo boqolkiiba boqol aad iyo aad u fiican sharci la siyaasisayn karana ma aha laakiin kii carruurtii dadka dhahaya waa la siyaasiday sharcigaas ma siyaasisaysnayn ee wuxuu ahaay ayaa laga sheegay Een, ah, waxaan rabaa erigan ah baahiyaha gaarka ee naafo waxaan qabaa in loo daayo baahiyaha gaarka ah oo naafo ayadaaba naafa taasa waxay tahay faquuq ah marka in laga daayo waaye waxaan rabaa aan soo dhaweynayaa goobaha ganacsiga masaajidada iskuullada jidadka meel kasta dadka ku socda wiljar inay helaan ay ku socon karaano waayo meel walba oo hadda ay- inay tagaan ay rabaan waa in la qaadaa qofkii isbitaala qofka loo wadaa een, ah, wiish ma laha jaranjaro waaye qof jiis ah ama qof xanuunsan waxay noqonaysaa marka in qofkii marna la raariciyo marna lasii raariciyo noqonaysaa Een, ah, sidaasoo kale waxaan qabaa dowladda siday hadda u qaadatay een, ah, saddexdii kun oo macallin iyo ardaydii iskuulaadkii loo sameynayay waa ina dadka curyaamiinta ah naftooda aad looga taxadiro oo wax la baro dad wax soo saar leh oo xikmad leh waaye waxaan u malaynayaa hadda aaladaha ugu fiican adduunyada la isticmaala waxaa soo saaray nin oo xanuunsana soo saaray oo ingiriisa telefishinada een, ah, oo soomaaliyeed dhammaantood ma laha dadka dhagoolada eh si ay ku kartaan niyuska iyo warbixinada ku gaaraan marka waxaan leeyahay ii sheeg taasna in loo sameeyo oo lagu soo kordhiyo oo dadna shaqo abuur u noqoto oo wariyaasha kalene ay ku tababartaano oo niyuuska mar walba la socotane waan soo jeedinaa adduunyada mid walba telefishinada caalamiga oo dhan way wada leeyihiin marka sharcigan ee, waa sharci aad iyo aad u fiican waa sharci waajib in laga shaqeeyo intaan in ka badan ay naga mudan yihiin Een, ba- naafadane ama dadka baahiyaha gaarka qaba kuwaan qaylina ahoo jidadka taagan ma aha dad waxaa jira guryaha ku jiro oo aan soo bixi karin waa kuwaas in la raadiyaa hadda sidaan ogaa hay-addi way dhisan tahay laakiin waxaan rabaa hay-adda in la tayeeyo oo awood fiican loo yeelo wasaaradda nafteeda in la tayeeyo wasaaradaha eega lagu daro wasaarad fiican ay noqoto waayo shaqada ay haysa marna waxay ka shaqeyqaa ay ka shaqaysaa xuquuqul insaan marna waxay ka shaqaysaa dadkaan lixaadka aan qabin oo baahiyaha gaarka qabo aniga waxaan u soo istaagay toosin ah naafo iyo baahiyaha gaarka ah maxay ku kala duwan yihiin Een, naafo sidaa dee aan isla garanayno xubin muuqata oo qofka uu eh, la-yahay ama uu ka jaban yahay baa loo isticmaali jiray laakiin baahiyaha gaarka ah waa ka mugweyn tahayo waxaa soo gali kara marka la yidhaahdo qofka eh, maqalka la sida la yidhi waxaa weeyaan wax la arkaya maaha wax qarsoon wey Eh, waalida laftigeedan way soo galaysaa marka waxaan qabaa eh, waxaa mugweyn baahiyaha gaarka ah ayaa mugweyn sababta afafka kale xataa loogu qoray special needs ama ixtiyaajaadka khaasa ay u dhahaan waxaa weeyaan arrin la soo darsay weeye marka waxaan qabaa ereygaas in loo dhaafo eh, baahiyaha gaarka in loo dhaafo sharcigan inuu hor yaallo runtii waa sharci muhiima marka loo eego Een, qayb bulshada ka mid ah oo aada ugu rafaadsan ee, dhibaatadaa la soo deristay Een, hadda ka hor mar baynu ka hadlay halka waa ogeydeen Ee, mahmaahad inaan ugu maahmahay waxay ahayd ee, naafada iyo qubuur- iyo qubuurahaba waa lagu soo kordhaa baa layidhi, oo lagu soo biiraa oo xabaalaha halkaas shalay kaga tagtay berri ugu yimid kaa dambeeya baad u imanaysaa naafadana waa lagu soo biiraa dad maanta inaga midoo gacmahooda iyo lugahooda qaba ayaa muddo ka bacdi aad arki doonta ama kula kulmi doona iyagoo naafo noqday waa iska dhamarada alla weeyaan Een, waxa runtii aan ku raacsanahay inta badan xildhibaanadii iga horreeyey ayaan ku raacsanahay naafada in loo daayo sidiisii oo gaarka loo daayo ayaa la qabaa xildhibaanada iga horreeyey xuquuqda qofka naafada ah sharciga islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala meel wanaagsan ayuu dhigay Ee, distoorkeennana dee wuu kafaalo qaatay laakiin waxaad moodaa dee inagu distoorna kuma dhaqmayno sharcina kuma dhaqmayno arrinkeennu dee waa jeeniga geli ama lugta geli buu xaalkeennu iska yahay dhinacii loo eegaba ee, hadda safarkii u dambeeyey ee qaaradda ameerika kaga soo laabtay dad soomaaliyaan la kulmay oo dad naafa ah haysta Een, waxa dadkaa la siiyey gaari gaara iyo darawal gaara iyo guri gaara iyo nidaam gaara la siiyey dad badan baa jeclaan lahaa inay dad naafaha helaan si ay lacag iyo dhaqaalo ugu qaataan markay arkeen sida loo daryeelaya sida loo wanaajinay marka inaynu inagu diinteenna islaamka ku salayno oo siday xildhibaanadu uga hadleen ee qiimaha badnayd xil la iska saaro arrinta runtii aan hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan qofka naafada ah ama indhahala ama dhegahala ama lugahala naafadu noocay doonto ha noqoto haddii wax la baro oo waxbarashadiisa lagu dadaalo qofkaasi wuxuu noqonayaa hogaamiye qiimo badan bulshadana waxba uga baahan maayo waxaad moodaa dad badan oo maanta innaga inaga mid oo naafo ah oo haddana lugahoodii iyo gacmahoodii qaba cidde aanay xaalkooda warwahaynin nin baa ka jawaabay soomaaliya magaalooyinka mid ka mid ah ayaa hay-ad baa timi oo waxay tihi dadka naafadaa baan wax siinaynaa ee dadka naafadaa soo diiwaangeliya maalintii dadka naafada ay yimaadeen nin dheer oo dhex socdo dadkii naafada ahaa ayaa la yidhi inta loo yeedhay soo baydh adiga maxaa kugu dhacay dadka naafadaa la doonayaa aniguma naafaan ahay buuri halkeed naafa ka tahay baa la yidhi oo halkaasaa naafa ka ahay buuri halkaasaa naafa ka ahay yacni hunguriga halkaasuu farta saaray halkaasaa naafa ka ahay buuri oo macnaheedu yahay dee amba waan baahanahay weeyaan dad fara badan oo naafa ah baa inugu jira oo u baahan arrintooda in hoos loo eego haddii dadka wax la baro oo waxbarashadooda lagu dadaalo waxba inooga baahan maayaan waxaa in badan laga hadlay oo ku soo celceliseen kelmadda takoorka oo tidhaahdeen dadka inaan la xaqirin oon la takoorin beelo dhan oo soomaaliyeed baa la xaqiray beelo dhan ayaa la xaqiray oo khadka laga saaray idinkuna qof naafaa baa ka hadlaysaan oo leedihiin yaan lagu odhanin dhagoole yaan lagu odhanin luguyo waan lagu odhanin ummad dhan oo soomaaliyeed baa la xaqiray oo kusoo indhacaddihiin oo la soo taagan yihiin har iyo habeen taas waxaynu u baahannahay inaan laga gudbin ee, raalli ha u guddoomiye ereyga xaqiraadda waa mid soomaalidu caadaysatay oo shaqo ka dhigatay sidaa darteed qofkan in la isticmaalo kelmadda baahida gaarka ah in la isticmaalo ayaa ka qurux badan in la isticmaalo kelmadda naafada waxaan runtii aan ku soo gabagabaynayaa aayadda qur-aanka ah ee hadda ka horna halkan aan kaga hadlay ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoo diiday walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun waxaa ilaahay leeyahay magacyada liita ha isugu yeedhina magacyada liita ha isugu yeedhina oo dadka ha ku dhibina kii indhaha la'aa kii lugaha la'aa kii sidan ahaa kii caynkan ahaa ha isku dhibina dadka arrintaa ka xishoon waayaana waa daalimiin baa ilaahay yidhi ha ka toobad keenaan dulmigaa ay galeen dadka walaalaheenee naafada ah dowlad ahaan iyo iyo mujtamac ahaan iyo baarlamaan ahaan in loo istaago oo loo kaco weeyaan arrinta guurka ku saabsan waa in guurkooda xilla iska saara qofki isagoo naafa ah hadduu carruur dhalo carruurtiisaa kaala yaa la wareegi doonta culayskiisa haddaanu laakiin carruur dhalin dadkii dhalay umuu dul saarnaan doonaa marka in guurkooda xil la iska saaro oo jeebka gacanta la geliyo loo guuriyo oynu samayno guud wadar maxaa la yidhahdaa guuru wadareed in si si si jamac ahaan dadka loogu guuriyo oo aqoontooda kor loo qaado la dhiso unba hadalkaygu daaran yahay kelmaddan kaga baxaya waxa weeyaan walaalayaal xildhibaanadii waxaa maya khatar axmed beed ka hadashay halkan innagu inaynu bilowno oo waxa la qabanayo ee khayriga inuu baarlamanku bilaabo ayaan ku raacsanay haddana inagu bilaabin halkan arrinteenu sheekay noqonaysaa dee sheekana umaynaan iman waa inaynu ficil ku muujinnaa waxaynu ka hadlayno oo sanduuqa lagu gargaaraya naafada inaynu inagu qayb ka ahaano oo baarlamanku qaybta ugu weyn uu qaato ayaan soo jeedinaya hadna Een, arrinta laga hadlaayo oo naafada ayaan rabay wax yar inaan ka dhaho naafada dalka intuu burburay naafadeeni aad bay usii korortay waa ogtihiin soomaaliya oo dhan wada naafo waa waxayna u badan yihiin weliba lugaha i- mataqaanaa gacmaha inay ka goyn yihiin inay waalan yihiin marka isbitaalladii ay lahaayeen iyo hantidii ay lahaayeen iyo guryihii ay lahaayeen horta ma ka hadalnay miisaaniyadun baan sheegaynaaye isbitaalkii ugu weynaay soomaaliya waalida iyo tiibida iskugu jira laasireedkaa la dhihi jiray dadka waa lanagu xaraynaay meel ma ku ognahay weli ma ka hadalnay hantada ma guurtada ay lahaayeen marka jiis yaan la dhihin maaha jiis waa la dhahaa dhagool indhihiisa qabo oo dhagooloo jidka socdo iyo nin jiis oo raba in la riixo waa la kala bixina kanaa daran oo lugaha ka go'on dhagoolka laakiin microfono mataqaanaa oo hadda adduunyadu dhagaha loo furaaba waa la daaweeya horow ka soconaaya waxba kama maqno dadka dhibaatada qaba waa dadka waalan iyo dadka jiista ah marka aan hantidoodana meel ku soo sheegno guryaa laga dhigtay gurigii isbitaal laasireedta guryaa laga dhigtay dadka isbitaallada guryaha ka dhigaana aan wacyigelin u samayno hantidoodana aan meel ku sheegno dadka jiista ah iyo dadka waalan waxoodii aan meel ku ogaano aanna mataqaana saas u kala bixino dadka baayaha gaarka ay qabo qofku facaayo tiibisha qabo meelaa la geyna waa la daaweyna waa fiican yahay waa socdaa dhagool waa socdaa laakiin jiisow dhibaatow qaba iyo qof waalan dadkaas hantidoodii aan u raadin isbitaalladoodiina ha loo daryeelo oo dhaqaalahoodii ha laga soo shaqeeyo iyo daryeelkoodii adduunyada dadkeeda waa daryeelataaye waana ka baxay maanta waxaan ku faraxsanahay runtii iyada oo dastuurka soomaaliyeed ee ku-meel gaarka ah uu naafada siinayo qodobka tobnaad koo iyo tobnaad saddex iyo tobnaad intaba uu xaquuq siinayo oo aan lagu dhaqmin intuu dastuurka jiray in maanta wasaaraddii xaqa u lahayd ay keento xaquuqda naafada qodobka saddexaad anigu horta ma wada wax su-aal ah oo guddiga u qaba laakiin waxaan rabaa inaan keliya u xaqiijiyo maadaama lasoo qoray laga soo shaqeeyey wakhti la geliyey in la dabaqo wasaaraddu ay dabaqdo qodobka saddexaad firqadiisa labo lambar labo xarafka ba iyo ja intaba waxaa ku xusan in loo diyaarinayo qorshayaal in la siinayo daryeel ilaalin xaquuq waxaan la ognahay dadka naafada inaanay masaajidada ku yaalla gebi ahaan dalka soomaaliya aanay dhif mid iyo laba mooye kula ayna geli karin masaajidada maadaama ayna jaranjarna loo sameyn khaas ah ay maraan ayna lahayn wax lifti oo la raaco taas halkaasi waxay ku weynayaan xaquuqda tobnaad koo iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad uu dastuurka soomaaliya siinayo marka mar haddii wasaaraddii ay sharciga keentay in la dabaqo oo ay maanta naafada soomaaliyeed meel kastay joogaan ay baarlamaanka u dhagataagayaan oo ay dhagaysanayaan wixii halkaan aan kaga doodnay sidii loo hirgelin lahaa wasaaraddaa laga rabaa dardaaranka aan faraya wasaaradda iyo guddiga weeye qodobka labiyo labaatanaad dastuurka soomaaliya oo ku-meelgaarka wuxuu siinayaa wuxuu leeyahay inaan la faquuqin markay noqoto arrimaha siyaasadda haddaba weli ma arag anigu wasiir xildhibaan xeer ilaaliyayaal ra-iisul wasaare madaxweyne dalkan soo mara oo naafo ah laga yaabo inay jiraan xataa agaasimo ma arag anigu dhiijay guud halkaas waxay noqonaysaa marka qodobka labaatanaad ee dastuurka inuu laalan yahay oo aan lagu dhaqmin wasaaradda noo keenta sharcigan waxaan rabaa inay daba gasho maadaama iyadoo ay miisaaniyad u haysato ay awood u haysato xildhibaan golihii shacabkana uu u ansixin doono oo aan ballan qaadayo anigu inaan la siyaasadayn guddigu waa ku mahadsanyay laakiin waxaa la rabaa in la dabaqo qodobka koo iyo tobnaad wuxuu leeyahay isla sharciyeedkan waa in loo sameeya canshuur dhaaf markay noqoto agabka gaadiidka naafada ama gaarigay ku socdaan ha noqoto ama agabka isticmaalaan ha noqoto naafada soomaaliya way dhagaysanaysaa dowladda iyo cid kasta oo kala ay ka gadanayso qalabkan ama dibadda hadday ka keensadaan waa inay kula xisaabtamaan maalinta uu sharci noqdo oo labada aqal ay ansixiyaan taas macnaheedu ma aha in loo dhaafayo canshuur dhaaf markay ganacsi noqoto naafadu hadday ganacsi iyo shirkadii warshado leeyihiin canshuur dhaaf male laakiin markay noqoto agabka isticmaalaya canshuur dhaafay leeyihiin xaqay u leeyihiin wayna kula xisaabtami karaan hay-adaha iyo dekedaha ay kala soo degsanayaan intaasaan
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدومي وما هتصنتهين قدومك يا حلمان هذا شرفت له runtii sida la sheegay waxaan waxaan runtii ammaanayaa sharcigan maanta aynu ka doodayna ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah waa u mahad celinaya wasaaradda keentay iyo guddiga shaqada fiican ka soo qabta sida la sheegay sharcigan waa muhiim wuxuu muhiim u yahay bulshadeenna kuwa ugu baahida badan ayuu ka hadlayaa ama doonayaa in la daryeelo waxaan u fiirsaday ee waddamada horu maray sida ay dadkooda dadkooda naafada ah u daryeelaan iyo waddamada soo korayaa sida ay sida ay u daryeelaan waddamada horu maray waxay cashuur badan ka qaadaan dadka xoogga leh ee shaqaysan karaya ee cashuur badan ka qaadaan waxay ku celiyaan oo siiyaan dadka baahan ee naafadu ay ka mid tahay ayay ku celiyaan dadka waayeelka ah ee aan carruurtoodu u gargaari karin ayay ku celiyaan halka waddamada soo koraya ay u badan tahay cashuurtay qaadaan inay inta badan cunaan dadka xoogga leh dadka xoogga ay ahayd in laga qaado oo kuwa baahan la siiyo inta badan waxa ay dowladuhu soo saaraan waxa cuna dadka xoogga leh marka inaynu dadkeenna dhibaataysan ee aan awooday ku shaqaystaan aan haysan ama dadka waayeelka ee carruur dar yeesha aan haysan inaynu wax u qoondayno culays saarno oo guddi ka saaro sharciga fulintiisa aada iyo aad bay muhiim u tahay soomaalidu sida ay u dhowraan qalbiga intii halkan laga sheegay qalbiga qofka qofka naafada ah waa laga fiican yahay meelaha qaarkood adduunku dadkiisu way daryeelaan dadkaas erayo wanaagsan bay ku dhahaan way korage gareeyaan hadday shaqo noqoto iyo hadday markay la hadlayaan noqoto naxariista bini aadanka ilaahay uu siiyana ama dowladahaba siiyana waxay ka bilaabantaa siday dadkoodan oo dhibaataysan u daryeelaan ayay ka bilaabantaa haddaadan u naxariisan ama dowladdu aanay u naxariisan dadkeeda liidata iyadana waxaa laga yaabaa wixeedii inaanay inaanay hagaagin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal anigu waxaan aada iyo aada u xoojinayaa in wasaaradda iyo guddiga iyo hay-adda naafada qaranku ay mas-uuliyad iska saaraan dadka naafada ee dalkeenna ay mas-uuliyad iska saaraan oo dhibaato badan qaba for example hal waxbaan soo qaadanayaa qofka naafadaa qofka ugu liita ma taqaanin dadka naafada qofka ugu liita waa ninka waalan waa qofka waalan the most worst one kaasaa ugu liita qof indhala si unbuu waxu qabsan karaa waa waa u baahan yahay daryeel oo ma diidayo laakiin waxaad ka soo qaadaan qoys fakhriya oo qof ka waalan yahay oo isagii hayn iyo daryeel uga baahan waa aragtay iyagoo xidhaya geed ku xidhaya dowladda ayaa mas-uuliyadda iskale haddii meesha dad damiir lihi joogo haddii dowlad ka jirto dadka xanuunsan ee maskaxda ka xanuunsan dowladda ayaa boqol kiiba boqol mas-uulka ah inay la wareegto waayo dadka kale ee dhan ee baahiyaha gaarka qaba ama ama naafada ahi way ka fiican yihiin qofka waa waayo reerka dhibaato khaasa kuma hayaan laakiin isagu reerka dhibaatona wuu ku hayaa intii qofka naafada ay u baahnayd ee kalna wuu sii baahaya waad aragteen dhakhtarkan siduu la rafaadayo inka badanna guryaha lagu haya marka walaalayaal anigu waxaan soo jeedinayaa in guddiga iyo wasaaraddu iska xil saaraan tallaabta koowaad iyadoo dadka naafada ah oo dhan daryeel ay xaqinoo ku leeyihin haddana dadka waalan in laga kaxeeyo qoysaska ay dhex fadhiyaan ama geedaha ay ku xidhan yihiin haddaynaan kuwaa daryeelin wax aan daryeelayna ma jirto ogaada waana badan yihiin duruufaha dalku soo maray ee dagaalada iyo dhibaatada iyo dhiigga awgiis waa badan yihin waxaan taageerayaa hay-adda iyo sanduuqa laakiin hay-addu hadday jirto shaqo fiican ma qaban hay-addu hadday jirto shaqo fiican ma qaban sababtoo ah dadka khay- muslimiinta ahi waxbay ku sadaqaysan lahayn hadday u bandhigi lahaayeen dhibaatada jirta liis keeni lahaayeen xarumo samayn lahaayeen waxbay ku sadaqaysan lahaayeen hadday si fiican inay u maamulayaan la ogyahay ana masuq maasuqaynin waxbay ku samaysan waxbay- waxbaa lagu sadaqayn lahaa marka hay-adda waa in la- laga- la hawlgeliyaa sanduuqa daryeelka naafadana la hawlgeliyaa Een, oo aynu walaalayaal u- wuxuun u qabanaa dadkeenna baa- eh, maaragtay baahiyaha
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdiwahab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey barnaamij kalnamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh habeen wanaagsan guud ahaan barnaamij-